asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah saddex qof oo ku dhimatay shil ka dhacay waddada isku xirta amwiingi iyo garisa dibadbax looga soo horjeedo al-shabaab oo ka dhacay xeebta liido ee muqdisho maxaabiis ka tirsan al-shabaab oo ka baxsaday xabsi ku yaalla waqooyiga gaalkacayo ee puntland wararka caalamkana waxaa ugu weyn ra-iisul wasaari dalka bangaladesh sheekh xasiina oo xilkeeda iska casishay intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha siddeedaad ee agosto ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
mar kale duhur wanaagsan ee dhegaystayaal waxaa la xaqiijiyey dhimashada saddex qof oo mid ka mid yahay wadayaasha mootooyinka kadib shil laga soo tabiyey waddada weyn ee u dhexaysa magaalooyinka muwingi iyo gaarisa shilkan ayaa xalay fiidkii ka dhacay aagga loo yaqaano tulimaani wadaha mootada iyo qof rakaab ah ayaa isla goobta ku dhintay kadib markii uu jiray gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda qofka saddexaad ee saarnaa mootada ayaa u geeriyooday dhaawac soo gaaray goobjoogayaasha shilkaas ayaa warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen
wale ambao wamekuwa ni abiria katika pikipiki hiyo na mmoja ambaye amejeruhiwa. Ripoti ni kwamba amepelekwa hospitali ya Mwingi level 4.
Kuna accident imefanyika hapa karibu na Weighbridge, imetengenezwa juzi hapa karibu na kama unaelekea Mwingi. Kuna mbondambonda imepitiwa juu na gari ya kubeba abiria inaitwa Mtegi, imemaliza watu wawili, driver na mwenye alikuwa amebebwa, na mwingine amepelekwa hospitali na kwa hali mahututi. Inasemekana gari ilikuwa imeisha break, isipokuwa hatukuelewa nini iliendelea.
shacabka ku nool tuulada weeldooni oo ka mid ah deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa ayaa la gaarsiiyey adeegyo muhiim ah oo ay maalmo ka hor codsadeen bulshada ayaana ka mahadceliyey gargaarka loo fidiyey waryaheena deegaanka dhadhaab maxamed baarud xuseen ayaa qodobkan oo dhammaystiran noo soo diray waxaa laga soo jawaabay codsiga shacabka tuulada weeldooni oo kamida deegaanka dhadhaab oo maalmo ka hor muujiyey la-aanta hanta kaydka biyaha oo aysan haysanin iyo adeegyo kale oo muhiim oy tabayaan maxamed cabdi rooble jaamaanka magaalada weeldoon uga mahashan uga mahad celinayaa mudane faarax macalin ambiga aad buu u mahadsan yahay horaan wax buu noo qabtay haddaan nahay weeldooni galaasya far badan ilaa lix galaas buu noo dhisay wuu noo duuya hadda qiimaha badan aan ku akhrisanayno haddaan maalin cabashada naga yar qabatay oo wax baan adkaysan weynay cabashada anadii aan dirsanayna wuu naga soo joogay wuu ku mahadsan yahay boqol kiiba bal madaxdii ragtana allah ka dhigo waan u mahad celinaynaa cabashadii aan u dirsanay meelihii asiga khuseeyeen iyo meeshii aan khuseynay sidii hadda biyahoo kale intaba wuu naga soo joogay jawabada gudan ka helnay matoorku hama noo saaray iskuulku hama noogu dhisay injin cusub buu noo keenay magacayga waa qoran maxamed cali oo weeldooni joogto ilaahay baa mahadda iska leh werigay miiliya ma hor istaagin maalin hore markaan hor istaagahay waan dharfanaa waana walbahaarsanaa maanta alxamdu alshukri waan faraxsanaa ilaahay baa mahad iska leh iskuulkii shanta sane hore naga buubsanaa waa naloo dada faarax macallin mudanaha wuu mahadsan yahay wakaa lix galaas buu noo dhisay ilmaha naga geedkan abaqa hoostiisay ku akhrisanahayeen iskuulkuu noo dhisay ilmaha maanta ay ku akhrisanahayaan maantana tii labaad oo shalay aan cabanay oo aan hor istaagna miilyahan gurma deg deg ah noo imaaday ilaahay baa mahadda iska leh kasakowna madaxda annadaa iska leh intaa waxaa ii dheer magaaladan waa jiif la-aan jiifkeeda oo deg deg ah inaan helno waan rabnaa xafiiska xildhibaanka dhadhaab ayaa gaarsiiye haamo ay biyaha ku kaydsan karaan waxayna ka mahad celiyeen adeega loo fidiyey magaceeda cabdul ibraahim maxamed wacays sidii maalna cabashadii aan geysanay sidii noolaga soo jawaabay waa ku mahadsantihiin embiga arrimihii aan ka filanay wax wuu nooga soo qabtay siduu u soo daalay cumar cabdigoonsolahana asana wuu mahadsan yahi maxaa asna uun dadaalahay annagana waan ka filanay maxaa yeele waxaan u soo dooranay shalay u xarbinaynay inay macnaha wixii baahi inay markaan sidanoo kale aan damcno inay wax nooga qabtaan aad iyo aad baan maanta u faraxsannahay walaalaha annaga cabashada dhaarwoodan cabinay aad iyo aad uga soo jawaabeen embiga anaga faarax macalin aad iyo aad u mahadsan yahay annagoo gagsan wayna cabashada iyada culayskiina qabtay taasoo maantana cabashaanaan nooga soo jawaabay wakiilka woodhka dhammaajaale cumar cabdi xasan oo ay weheliyaan jeemaanka sanduuqa horumarinta deegaanka dhadhaab maxamed sheekh iyo madaxa c d f ta dhadhaab xasan bilow ayaa ka qayb galay xaflad lagu wareejinaya adeegan oo lagu qabtay iskuulka hoose dhexe ee weeldooni aad baan u faraxsannahay cusmiyaa faarax macalin cusmiyaa cumar way mahadsan yihiin mid lagu noogu imaaday mid wax noo soo sheegay iyo mid wax noo soo dhiibay alxada maxamed cali waa lidhaa maxaan joogaa weeldooni daraad horta waan hadalnay madaxaanay way way mahadsan yihiin boqol iyo sagaashankii way mahadsan yihiin waan hadalno hadalkaana inoogama daran iyo buuqaanada iyo qayladaana waxbaa noogu imaada madaxdaadana way ku mahadsan yihiin horta way mahadsan yihiin maanta haan baa noo imaad haaman baa noo imaadeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rabnaa m c ega dhamaajaale cumar cabdi xasan ayaa u mahadceliya howlwadeennada xafiiska embiga dhadhaab cabasho naga soo gaartay weeldoonni oo ahayd xagga biyaha ay ku dhib qabtay xagga isguulaadka weeldoonni waxaan ka qabannay waa matoor cusub baa loo keenay laba haan oo ka socoto xagga c d f ta oo mushimo faarax macalin uu na soo raaciyey oo garabkayga taagan chairmanka c d f ta dhadhaab constituency maxamed sheekh waad mahadsan tahay dhankiisa maxamed sheekh jeemanka c d f ta dhadhaab ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen cabashada bulshada deegaanka inkastoo ay biyaha qaabilsan tahay dowladda kowntiga gaarisa siduu hadalka u dhigay haddana ay ku khasbanaadeen inay ka jawaabaan shacabka oo mar kasta mudan in loo adeego socodka annaga maanta wuxuu ku waajahnaa weeldooni oo maalmahan cabasho badan ay inooga soo yeerahaysay taasoo nagu sababtay maanta lalabo inaan ku jirno woodhka dhammaajaale meelo badan aan soo marnay shalay iyo maanta waxaan joognay magaalada weeldooni oo daraad cabasho aad u fara badan ay nooga soo yeertay dhanka biyaha waan la barinay xalay maantana waan la joognay shalayna waan la joognay wixii uu na soo diray mudanaha aan matalahayno laga soo doortay kursiga dhadhaab constituency honorable farax macalin cabashadii ugu weyneed waxay ahayd haanta weeldooni oo dilaacsan oo biyihii daadinhayso iyo iskuulkii haantiisa oo iyadana midaa mid lamid ee daadinhayso oo magaaladii marka oomana ku riday taa iyada embiga khayr allaha siiyo uu kasoo jawaabay haamihiina shalay waan u keennay maantana shaqaa socotaa in haantii iyo qalabkeedii lagu xirxirahay kulli lagu sameeyo iskuulkana sidaas lamid ah lagu sameeyo waxaa saasoo kale usii horreysay kalaasihii ka buubeen weeldooni inuu mudanaha ka soo jawaabay sidaas si lamid ah ayagana loo hagaajiyey kalaasihii weeldooni kadib waxaan soo marnay tuulada wadajir oo iyadana saddex caamood aan usoo dhiibnay oo mudanahana meesha uu matalay ay kamid ay tahay taasoon iyadana hadduu ilaah yidhaahdo mashimuha countiga unbaa uun shaqo kule biyaha mudanaha farax macalin biyo iyo caafimaad iyo waa devolved functions wixii saa ahaa dadaal fara badan buu ku muujiyey magaalooyinka kulli hadda tuulooyinka waxaa laga sameeyey ceelal baa loo wada duray wixii uu sameeyey mhashiimoga farax macalin haddana hadduu ilaah yidhaahdo wixii karaankiisa eh wuu sameynaya insha allah midda iskuulka tuulo walba oo woodhka dhammaajaale ay hoos imaato ama wararka kale hoos imaato kulli kalaasyaa loo wada dhisay taas oo lagu haqabtiraayo tacliintii maadaama dadkii ay miyiga ka soo wada guureen oo magaalo la wada samaystay in marka ilmihii tacliin la siiyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa tuulada weeldooni deegaanka dhadhaab
baaruud uu mahadsan yahay xildhibaanka gaarisa township meejaadeeqo barrow ayaa ku baaqay in la iska qabto tuugada dhaca ka geysanaysa magaalada gaarisa iyadoo maalmihii la soo dhaafay falalka dhaca uu ku soo badanayay ismaamulkaasi
ana been isku sheegin nabadgelyada meesha ka bilaaban waa annaga annaga dhibkana haysta waxaa waayey dhib ayaga dhinacooda ha ka jiro laakiin dhibka weyn annagu naga jiraan maxaa yeelay magaala nin walba jiraankiisa garan ninba wiilka wala saaxiibkii garan nin walba ninka kale qaraabo ee yihiin ay dhalla yihiin siay ku ahaadeenbo oo isgaranaysiin inuu cunug guriga uu ka soo baxo inkoo idilna a ogtihiin from the waalid ilaa kan kale jiraanka le eh ilaa kale qoys isqoys yihiin ay isku bah yihiin mise wax isku ahaadaanbo uu garanayo hebel waa tuug oo waxba laga qabanaynin annaga markaan soo korayna tuug magac nildho hebel waa tuug ceeb weyn bay ahaan jirtay ilaa maantana sharciga islaamka dhaqanka kulli inuu ceebtay laakiin waxay u eg tahay inaan xalaalaysanay tuuganimo haddaan soomaalina cunugii waa qarise waa la soo qabtay jiifkaa soo qabtay mise dowladda qabatay maxaa la geeyey kootini qabiil ahaan baa sheekadooda isku bedelaysaa waa cudurka kale soomaali maantana dhibaaya sidaan aan ku wala joogi lahayn aan ku wala noolaan lahayn nagu dhibaaya waa qabiilkaasayto nin hadduu waxada qabiil waxba uma soo xadahay ma qabiil bu wax usoo xaday ma annakaa dirsanna oo dhahnay kac noo soo dhac wax mise ruux kale toori noo soo geli mise kac mobile noo soo xad ma qabiilkan baa dirsaday ma qoyskaa dirsaday hay maxay ku qabsatay qoyska markaasayto egi la qabto in lacag loo aruuriyo oo haddana booliista la hongeeyo sifo looga soo bixiyo hadduu sharciga tago uu kootini tago oo la xukumo oo lacagta ka bixisiin waa waa waa wax la fahmo laakiin intaa wareegsato honga bixiso in lasoo sii daayo maxay ku dhacday cunug baa la qabtay waa shan iyo toban jir maxaa agaas soo sii daynaysa haddana magaalada kusoo celinayso maanta muxuu dhacay hebel berri hebel kaluu dhici berri ku kaluu dhici berri dambe jiiraanku u imaan maalin dambe aduu aduu ku soo raadin maxaa yeele me- dadkii odol egu soo dhaco muxuu u dambe waay waadi waxaa la sheegay nin la yi- hooyadiis yidhi tuugadii ay la qaraabanayeen ay la waxay la doonanayeen inuu dhaho war hooyaday maanta lacag bay suuqa ka keentay waxaad yeelaysiin waktigaasay meeshan imaana dhexda u istaaga gaaris dhexdeeda ka dhacday shalay baa noola sheegaya way nagu soo socotaa hadhow kaas asaga adaa dhashaa ku dhici doona asagana uu ku ag fadhiyaayo oo uu ogi waxaad same wixii lagaa qaaday nimanka kale u tegay muxuu dhahay anig qaybtayda isiya xisaabta iyagu kaa ogaado aan si fiican isku fahmin xisaabta eegu soo ogaada adi lagaa dhacay wuu imaana wuu u tegey muxuu dhahay ani taydi keena gabar a- gabar shasheeyu soo foora xumayn doonaa wuu soo socon doonaa tii walaashaa dhashe tii ade- walaalkaa dhale tii adeerkaa dhale yuu fara xumayn doonaa haddaba hadday tala nala simantahay reer gaarisow arrinta aan ka tashanno been yaanu isku sheegin dhibka waa annaga cunmahan hadday dembi galaan waa la soo habayni waa la soo hagaajin bannaanka iskaga mara jiifafka waan wala hadalay nimanka security waan wala hadalay shaahid ninkii bixin waayo jiifka diyaar u ah inuu kootiiniga tago uu istaago inay ninkaas sayto uu jiifka maxaa yeele wax public interest la dhibaa jira jiifka inuu tago uu statement soo qoro ninkii lasoo qabtay ninkii soo qabtay haddii adi aad diiddo inaad shaahid u fuusho maxaa yeele kootiiniga waxaa laga rabaa shaahid hadda adi diiddo inaad shaahid furto aad shaahid u baalkeyso ninkana jiifka yaa mas-uulka ah yaa shaahid furi shalay waxaa noola sheegay maama cunugeeda intay tagtay intay booliista say u sheegtay maamada nato soo qabatay kootiini la taagan cunugan tuug waaye ayada muu dhicin laakiin waa tuug wuu i dhacay tiri wuu i dhacay wiilkeeday la taaganta kootiini ilaa maalintan halogeysinimada iyo qarannimada iyo fikraddaas soo toreyso gaarisa daane cabaadkan ma dha aniga deeqow maxamed barow embigi nadaanya shaksi aan waxba niguma tari kari ininkii arrintan ila taalaa ininka markaa indhaha kala fura soo diyaar uma nihin inaan dhalintan lix iyo toban jirka labaatan jirka aan ka cabaadayn inaan iska reebno waa boqolkiiba waa taban waxa magaaladan dhibaya boqolkiiba waa taban soo jihaad inaan ku qaadno diyaar uma tihin
weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka kenya ayaan ku guda jirnaa nin lagu soo eedeeyey inuu faraxumeeyey gabar yar ayaana gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu wadaa in maxkamadda wajeer la soo taago waxaa arrintani dareenkooda ka muujiyey ururada bulshada rayidka ismaamul goboleedka ah ee wajeer bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa faadimo yuusuf waxaana ku magac dheerahay salaado waxaan joognaa halka police station wajeerka magaalada wajeer waxaan ha- ka hadlahaynaa arrin oo kubsi gabar yaroo ari la jirta loo geystay oy qaf ay garanayso u geystay oo lagu hagaajiyey magaalada la helay khaasatan kuu kaala waxaan rabaa ilaah baa mahad iskale horta ganinka gabadha yarad allah caafiyo gabadhaas yariista waa dhib bantahay si xunaa dhib u gaari allah caafiyo allah caafiyo hada kale waxaan rabaa inaan mahad u celiyo askarta la helay jiifka la helay bulshada reer kuu kaala sababtoo ah eh, jiifka kuu kaala iyo bulshada reer kuu kaale inay ninka soo qabteen ay dowladda gacanta soo geliyaan haddana faylka waxaa siyaala meesha prosecution waxaan u malaynaynaa insha alla inay cadaalad heli doonto gabadha waxaan u sheegi rabnaa ragga dulmiga hagaajiya gabdhaha yar iska dhaafa walaalayaalo war ilaahay idinku dhaarshi gabdhaha yar iska dhaafo ya naagaa weynaa tuurinoo rabnaa inay ka hadlaan waxaan rabnaa hadda waxaan fiirinaynaa station ku joogna inaan aragno ninkaasi dadka das- das- la socdo sababtoo ah waxaa u batay bulshada waxay hagaajiyaan dambiilaha garab loo noqda haddaad dambiile garab u noqoto waxay ku tusinaysaa inaad waxaas qaladka aas galay ay- ay sax tahay oo inaad sii wada aas garab u siinaysaan taas waxay ku tusinaysaa mar kale inay haddana gabdhaha yar oo la kufsanaayo ay bulsho kufsadaan shaksi as kufsanaya sababtoo ah haddaan hal nin kufsado hal nin meel lagaskala mara oo meel lala saaro oo sharciga loo soo gudbiyo sharciga wixiiska qabanaya ka qabto addaymaha loo haya lagu isticmaalo waxaan u malaynayaa cabsi aa soo galleed laakiin magas lacag la daba fakane askartaa lacag daba fakane odayaashaa lacag daba fakane qoyska gabadhaa lacag da- daba fakane waana sibxumo gabadh yar hadda stationkaa loo soo wadaa waa sii dhiig furtee istaalkaa lagu celi war ilaahay ka cabso taariikh wan taariikh kow ma arrinta dhacdo maanta taariikh lix tahay dhibkaasay ta gaara gabadha waa tu aan loo kaban karin waa tu ay heed dambe hadhowtay dhib weyn u geynaay waa tu dambe oo hadhowtay ay weligeed intay nooshahay maskaxdeeda ka baxayni qoys ku noola deegaanka hoose ee wiito ee ismaamulka laamo ayaa dowladda ka codsaday in ay gacanta ay ka geysato sidii loo soo qaadi lahaa meydka haweeney ku geeriyootay dalka boqortooyada sacuudi carabiya haweeneydan geeriyootay ayaa ka mid ahayd kenyaanka ka shaqeeya dalka sacuudiga waxaa lagu magacaabi jiray virginia auma oo ay da'deedu ahayd soddon iyo laba sano jir wararka ayaa intaasi ku daraya inay geeriyootay lixdii bishii hore ee sannadkan qoyskeeda ayaa sheegay inaysan ka warhaynin goobta la dhigay meydka gabadhooda iyo xaaladda ay u geeriyootay
Ofisi ya Kenya yenye nilimpeleka tulipata hiyo namba tukampigia, anaitwa Purity. Tulipompigia hiyo hiyo siku tulisikia kuwa Vijini amefariki, akatuambia msiwe mkisambaza maneno na mjajua ukweli, Vijini hayuko. Tukasema basi tueleze yuko wapi. Akasema yeye, sisi hatuwezi pata ripoti kama yeye hajaambiwa, lazima ripoti ifike kwa ofisi ya Saudi na ya Saudi iambie ya Kenya, ndio yeye aambie familia. Sasa huyu ofisi wa Kenya ndiye alikuwa anasema hivyo huyo Purity Yuri akawa anakataa kabisa, ambapo kesho yake siku ya pili sasa ndio analeta maneno, anasema ni kweli Vijini amefariki, lakini wanafamilia tuko pamoja, tutafanya kazi pamoja, mwili tutaleta. Hivyo ndo alituacha. Saa hii ukimpigia simu hatumpati.
Mimi mtu ndo alikuja akanisitua makati ya jioni jioni, akaniambia mama, mimi natoka wito lakini nasinda wito. Sasa mama, nasikia malio iko wito, lakini hiyo malio inalia inagusa kwako. Nikamwambia hapana, msinifiche, mtu akikuja mtu asa kufwa na asa kufwa. Akasema ngojea kidogo, nikaanza kulia, nilikuwa niko dukani. Kifika kama saa moja hivi Aba akanipigia simu una huyo, akaniambia mama, Virginia asatuacha.
Sasa sisi kama familia tunaomba kutoka kwa serikali usaidizi, waweze kutusaidia mwili wa Virginia uweze kurudishwa hapa Kenya, tuweze kumu, kumsitiri, maana anapokuwa kule hata sisi tunashindwa kufanya kazi, maana ni dada yetu.
Waombolezaji wamekuja wamechoka, hata imekuwa kama ni biashara. Wengine hata wanasema wanafanya familia ife moyo kwamba hata sijui mnaomboleza nini, na pengine hata mtu wenyu alizikwa kitambo. Kilio chetu ni kwa serikali huyu ambaye ametuacha, na hata hao wengine wote ambao wako huko, tunaomba serikali na ijue hali yao, na mpaka huyu ambaye ametuacha tuweze kuletewa tu.
wararka ma haysaa hubsiino heliddooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio star ee hankaagii sow haatan maad helin war la helayaabaa tale la hel
haatanna wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya dibadbax ballaaran oo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho kaasoo ay soo qabanqaabisay dowladda federaalka soomaaliya waxaana ka qayb galay boqolaal dadweyne ah iyo shaqaalaha dowladda banaanbaxan oo ah mid ballaaran ayaa waxaa looga dhiidhinayey weerarkii dadka badan lagu laayay ee jimcihii kooxda al-shabaab ay ku qaaday xeebta liido mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya xubno ka mid ah maamulka gobolka banaadir iyo shacab isaga kala yimid xaafadaha magaalada muqdisho ayaa isugu tagay maanta xeebta liido qaar ka mid ah dadkii maanta isku soo baxa ka sameeyey xeebtaas ayaa dareenkooda sida tan u muujiyey
waddanka annagaa iska leh cid u soo baxayda ma leh waa inaan iska dhicinaan markaas khawaariijta ciyaal maaragtay dadka hadda ay soo diraan waa dad beeraley ahoon diin baran iyo dad xoololey ahoon aan diin baran marka annagu dad nuucaasa hal mar aan u kacno aan iska sifayno kabacdi waddankayna aan ku nasanno aniga saasaan tal- aan dhallinyarada u soo jeedinaha farxad umaysan imaanin halkan laakiin inaan ka xumahay dhallinyaradaas soomaalida dhibki gaaray oo ka xumahay halka u imid inaan ka dhiidhiyo oo aan la hadlo muxuu ahaa ehladoodii aan u tacsiiyo aan u imid laakiin waxaan waxaan codsan lahaa waxay tahay in dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan horumarka dalkeena aan ka shaqayno oo anaga aan ishormarinno oo aan dalkeenna aan ka shaqayno horumarkeena taasaan codsan lahaa dhallinyaro badan waxaa jira halyeeye ah dhallinyaro badan waxaa jira waddankooda jecel oo horumarkooda ka shaqaynaya marka waxaan oran lahaa intay dhimato allah u naxariisto aan istaakuleyn aan ishormarinno ani waxaaba soo jeedinaa banaanbax dambe inuusan dhicinba banaanbax dambe inuusan dhicinaa rajeynaa because mar walba banaanbaxaan ku jirnaa marka in anaa wax fahanno oo wax baranno oo aan wax ka fahanno aan u baahannahay dhallinyarada soomaaliya meel walba ay joogtana dhallinyarada soomaaliya meel walba ay joogtana waxaan leeyahay war dhalinyaro aan iswaansanno dowladda soomaaliya waxaan ka codsan lahaa saddex qodob oo ah inaan helno amni inaan helno waxbarasho firiya ah iyo inaan helno caafimaad dhallinyarada waxaan ka codsan lahaa waxay tahay inaan helno horumarka dalkeenna iyo anaga inaan iscaawinno iyo in aan la ka cabsanno intaasna waa dhalinyarada waa kula talinaa
dhankiisa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda eh muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa sheegay in waajib ay nagu tahay la dagaalanka kooxda al-shabaab dhalinyaro ilaahay hanaga sabar siiyo allaha u naxariistaan leennahay eeladoodina sabar iyo baan allaha ka siiyo aladiina idaa asaabatum musiiba qaaluu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leennaha musiibay eeday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta khawaarijtu sideedaba waa suu ka dhawaajinayay wasiir xasan diin ma laha aqoon ma laha dadnimo ma laha damiirna ma laha waa dilay oo maaragtay axmaqiin ah xikmadaha waxay eheeday idaa dahabat alqalbu dahabat alraxmu haddii qalbigu maaragta uu dhinto idaa maata alqalbu dahabat alxikma waidaa maata damiiru dahaba kulla shayin waa dadaan damiir lahayn ee maalin kasta ka oynsiinaayo hooyo soomaaliyeed ka oynsiinaayo aabba soomaaliyeed ka oynsiinaayo taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin acwaam inay yihiin dad oo doqomo ah inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay rasuulkana wuxuu yidhi man qatala duuna nafsihi fa huwa shahiid qofkii naftiisa soo difaaca dhinta waa shahiid waxaan rabnaa dawladda indhaheedii iyo dhegaheedii indhaheedii waa idinka gacanteediina waa ciidammada waxaa laydinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sina in loola dagaalamo maxaa yeelay maalin kasta waxay dhex galgalanayaan dhiigay dhex galgalanayaan markaasaa mid maaragtay oo daroogaysan inta lagu soo xiro qarax ayaa la leeyahay meeshaa taga inta la keena le halkaa isku qarxi markaasuu dhimanayaa asigoo raadinaayo waxuusan weligiisna arkaynin calaa kulli xaal waxaan leennahay dadka halkan ku dhintay shuhaadday ahaayeen ilaahay jannadiha geeyo sidaa darteed waxaan rabnaa waa dhaqaaqaynaa horaan u soconaynaa marka sidaasaa maaragtay idinkuna waa mahadsantihiin wararka ka imaanaya magaalada gaalkacay ee xarunta gobolka midooga ee puntland ayaa sheegaya in xalay xabsi ku yaalla waqooyiga magaaladaasi ay ka baxsadeen maxaabiis shabaab ah oo ku xirnaa xabsigaasi afar ka mid ah maxaabiista ayaa fakatay waxaana sidoo kale jiro sagaal kale oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka maxaabiista baxsatay oo horey loogu helay inay dilal iyo qaraxyo ka geysteen galkacyo ayaa ku xukunnaa dil iyo xabsi daa'in sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare ahna guddoomiyihii hore ee gobolka mudug ee puntland ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay baxsashada maxaabiista al-shabaab xildhibaan sanyare wuxuu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in baritaan dhab ah lagu sameeyo si cadaaladda loo hor keeno kuwii gacan ka geystay falkaasi dhacdadan ayaa noqonaysaa tii labaad oo maxaabiis ka tirsan kooxda al-shabaab ay kaga baxsadaan xabsiga gaalkacyo bartamihii bishii luuliyo ee sanadkii labada kun labaiy labaatankii ayay ahayd markii koox kale oo maxaabiis ah oo dil lagu xukumay ay ka baxsadeen xabsiga gaalkacyo wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ra-iisul wasaarihii waddanka bangaladesh sheekh xasiina ayaa lagu soo waramayaa inay xilkeeda iska casishay kadib markii ay cadaadis xooggan kala kulantay dibadbaxyaasha diyaaradda nooca qumaatiga u kacda helikobter ayaa si deg deg ah ugu qaaday dalka hindiya dadweyne aada u caraysanaya iska indhatiray bandowga lagu soo rogay qasrigii ay degnayd sheekh xasiina taasoo keentay inay isaga baxdo qaranka koonfurta aasiya rabshadihii ugu xumaa oo konton sano ka hor ayaa waxa uu ka dhacaya dalka bangaladesh iyadoo ay ku dhinteen ku dhowaada saddex boqol oo ruuxa dibadbaxyaasha ayaana ka soo horjeeda qoondada shaqooyinka ee dowladda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan naasir kanani ayaa isniinta maanta ah sheegay in iiraan aysan doonayn xiisadda gobolka balse israa'iil loo ciqaabi doono dilkii hogaamiyihii kooxda xamaas ismaaciil haniye kaasoo ka dhacay magaalada tehraan isbuucii hore kanani waxa uu ugu baaqay maraykanka in uu joojiyo taageeridda uu siiyo israa'iil isagoo u sheegay in beesha caalamku ay ku fashilantay waajibaadkeeda ahaa ilaalinta xasiloonida gobolka taliyaha ugu sarreeya ciidamada ilaalada gacanka islaamiga ee iiraan xuseen salaami ayaa maanta mar kale ku hanjabay in israa'iil ay heli doonto ciqaab waqtiga ku habboon tehraan iyo kooxaha taabacsan ee iiraan sida xamaas iyo xisbullah ayaa ku eedeeyey israa'iil inay dishay haniye kow iyo soddonkii bishii hore ee luuliyo ilaa iyo hadda israa'iil ma aysan sheegin mas-uuliyadda dililka waa dilkii loo geystay ismaaciil haniye dowladda maali ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dalka ukrain kadib markii sarkaal ka tirsan militariga uu soo jeediyey in kiyef ee door ka qaadatay dagaal lagu hoobtay oo ka dhacay meel u dhow xadka dalka aljeriya bishii hore tubaniyo ka tirsan ciidamada dalka maali iyo calooshood ushaqaystayaal ka mid ah kooxda wagna ee ruushka ayaa lagu dilay dagaalo maalmo socday oo ay la galeen falaagyada gooni ugoosadka ah tuareg iyo dagaalyaano xiriir la leh kooxda alqaacida maali waxa ay ukrain ku eedeysay inay ku xadgudubtay madax banaanida ee dalkeeda intaasina waxay nooga dhan warkii doornimo ay kala socoteen idaacadda ista ifm codka gobolka waqooyi bari cidda warka ugu seegay waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w stifm c o k e warka doornimo waxaa idin soo saara idinla socodsiinaya sidoo kale idin farsameynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin barakaysan nabadgelyo